أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlxashri casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideedaad ee suuradda ka mid ah caawa waxaa noo soo dembeeyey maalka feyga iyo sida loo qaybiyo iyo in allah subxaanahu watacaala uu xukumay maalkaas in lagu qaybiyo masaalixda muslimiinta caam ahaan si gaar ahaaneed waxaa loo xusay maa afaaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil oo rasuulka inuu wax ku leeyahay qaraabada rasuulka reer banilmualib iyo bani bani haashim inay iyagu wax ku leeyihiin ama qani ha ahaadaan ama faqiir ha ahaadaan agoontii inay wax ku leedahay masaakiintii iyo ibnu sabiilka inay wax ku leeyihiin intaa dhammaan khilaafka ku jiraan soo sheegnay in imaam alimaamu shaafici uu yidhi shan ayaa loo qaybinayaa qeyb masaalixda caamka ayaa lagu bixinayaa inta kalena yacni meeshii khumuska lagu bixi jiray oo yacni yaa lagu bixinayaa khumusu alghaniima oo falilaahi walirasuuli walidilqurbaa iyo aayadda iyo waxaa isla mid ah dhinacaas iskala mid ka ah aayadda suuratu lanfaal aan kusoo marnay culimada badankoodna waxaan sheegnay inay qabaan tasarufkiisu inuu leeyahay imaamka ee maslaxada caamkana uu ku bixinayo aayadahaasaa marka noo soo dambeeyey qaala tacaala alla waxa uu yidhi marka waxaa ku jirtay maalka waxaa sidaa loogu qeybiyey kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa'i minkum in maalku uunan ahaanin mid dadka akhniyada a ku dhex wareego un keliya marka alla wuxuu yidhi lilfuqaraa'i walaakin lagu noqoye yakuunu faygu wuxuu u ahaanayaa lilfuqaraa'i kuwa fuqarada ah fuqaradii almuhaajiriina ee soo hijrooday oo nebiga sal ll l salam kgarabsiin ay garab siinayaan iyo diinkooda oo ay badbaadsanayaan lasoo hijrooday alladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga soo bixiyey iyo wa amwaalihim maalyaalkooda laga soo saaray yabtaquuna xaal ay dalbayaan iyagoo dalbaya laga soo saaray fadlan dheeraad dheeraadka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo waridwaanan raalli ahaansho wayansuruuna waxay u gargaarayaan allaha alle ay diinallaahi ilaahay diinkiisaay u heelinayaan warasuulahu rasuulka alley u heelinayaan ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa assaadiquuna kuwa runta sheegay ah oo fii maa yaquuluuna waxa ay sheegayaan bay ku run sheegeen kuwaasi marka lilfuqaraai waxaa fiican laamka in lagu tacalujiyo bimaa yatacalaqu bihi kay laa yakuuna marka kay laa yakuuna duulatan meeshay ku tacaluqaysa baa laamkan lagu tacalujinayaa marka yacni awal wuxuu ahaa faygu waxaa sidaa loo yeelay kay laa yakuuna si uunan u ahaanin duulatan bayna alaghniyaai minkum walaakin lagu noqoye yakuunu lfay-u faygu wuxuu u ahaanayaa lilfuqaraa'i saasaana fiican ibnu jariirna sidaas ayuu qadaray kuna socday zamaqshari isaga wuxuu leeyahay lilfuqaraa'ida ee walidil qurbaa ayaa laga bedelaa oo markaa wuxuu leeyahay maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lquraa falilaahi walirasuuli walidil qurbaa buu usugnaaday lilfuqaraa'i buu usugnaaday marka wuxuu ka bixinayaa kuwa markaa madhabta xanafiyada waxay tahay dadka fayga wax ka qaadanayo oo qaraabada rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka mid ah dadkaas waxa uu leeyahay waxaa u shardiya inay fuqara ahaadaan abuu xaniifa isaga sidaas uu qabaa hadday aqniyo yihiin lama siinayo taasuna ku socdaa zamaqshari marka wuxuu leeyahy lilfuqaraa'ida walidilqurbaaya laga bedelayaa qaraabada marka wax la siinayo waa kuwa fuqarada ah ayb laakiin sida hore ayaa ka fiican in lagu socdo oo markaa ay tahay walaakin yakuunu faygu wuxuu ahaanayaa lilfuqaraa'i buu u ahaanayaa fuqaradii almuhaajiriina soo hijroodeen oo ilaahay yacnii diintiisa inay garab siiyaan guryahoodii uga soo baxay oo usoo hijrooday alladiina kuwaa oo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga soo bixiyey xaggooda iyo wa amwaalihim maaliyaalkooda laga soo bixiyey yabtaquuna xaal ay dalbayaan iyagoo raadinayo oo dalbayo fadlan fadli dheeraad dheeraadka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo waridwaanan raalli ahaansho oo alla uu ka raalli noqdo wayansuruuna waxay gargaarayaan allaha ay diin allahi ilaahay diinkiisay gargaarayaan warasuulahu rasuulkiisii ayay gargaarayaan ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa asaadiquuna kuwa runta sheegay ah waxay ku run sheegeen fii maa yaquuluuna waxa ay dhahayaan oo iimaanka ah ayay ku run sheegeen ayb halkan marka aayaddaani fayga dadka iskale waxaa ka mid ah muhaajiriinta fuqaradooda halkan marka muhaajiriintii baa tilmaamo laga sii bixiyey kabacdiyo waxaa la tilmaamay oo alla uu ku tilmaamay in ilaahay yacni dartii looga soo saaray iyo diinkiisa inay garab istaagaan darteed in maalkii ay lahaayeen iyo guryihii ay lahaayeen laga soo bixiyey sidaana ay raalli ku ahaayeen oo ay ku qanacsanaayeen weliba oo marnaba aynan ka shallaysanayn taa marka waxay tusaysaa iimaankooda inay ka run sheegeen iyo sida ay diinta iyo nebigaba u garab taagan yihiin ayb marka muhaajiriintu ammaantaasa aayaddan marka loogu sajilay wayansuruuna allaha warasuulahu marka la leeyahayna wasfiga nusrada gargaarka inkastoo ay ku caan baxeen dadkii madiine loogu yimid oo al ansaar la yidhi haddana muhaajiriinta laftooda tilmaantaa way qaadanayaan waayo alla aayaddan wuxuu ku yidhi wayansuruuna allaha warasuulahu sifada marka nusrada iyo gargaarka iyo isgarab istgarabtaagi isgarab taagidda ay nebiga isgarab taageen ansaar kuma gaar ahane muhaajiriin xataa waa isgarab taageen nebiga sal alla ly slam marka kuwaani sifadii hijrada iyo nusrada labadaba way leeyihiin laakiin al ansaar waxaa ku caan baxay oo calam uu u noqday markii dambe dadkii madiina dadkii madiine un joogay ayaa ku caan ku noqday ayb ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa asaadiquuna kuwa runta sheega oo waxay ka waxay ku qowleen ka run sheegay waaladiina tabawa-u daara wal-iimaana min qablihim waaladiina kuwii ayuu u ahaanayaa faygu tabawa-uu degay addaara ay daara alhijrati hijrada daarteeda degay waa madiina wactaqaduu ictiqaadiyey al-iimaana iimaankana ictiqaadiyey waaladiina kuwii ayuu faygu u sugnaaday tabawa-uu degay addaara daartii loo hijroodayoo madiina min qablihim min qabli lmuhaajiriina muhaajiriinta hortood degay wal-iimaana wactaqaduu ictiqaadiyey al-iimaana iimaankiina ictiqaadiyey ayb yuxibuuna waxay jeclaanayaan kuwaasi man ayay jeclaanayaan haajara u hijroo hijrooday ilayhim iyaga xaggooda usoo hijrooday walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabahooda dhexdeeda ka heli maayaan xaajatan wax xaasidnimo ah ama cuqdad ah ka heli maayaan oo ka dareemi maayaan laabahooda dhexdeeda mimaa kii xaggiisa uutuu la siiyey muhaajiriin wixii la siiyey innaba ma ku xasdaayaanoo xaasidnimo yacni laabtooda dhexdeeda ka dareemi maayaan wayu-hiruuna way doorayaan hum iyaga ayay dooranayaan oo ansaar ee muhaajiriintii calaa anfusihim nafahooday ka dooranayaan ayb wayu-hiruuna marka mafcuulkeedu waa muqadaro ay wayu-hiruunahum ansaartu muhaajiriin kuwan madiine loogu yimid waxay dooranayaan hum muhaajiriin calaa anfusihim bay ka dooranayaan nafsadooda ayb walow kaana haba ahaato bihim ay fiihim iyaga dhexdooda khasaasatun yacni gaajo ama yacnii dulduleel xagga yacni naqsi xagga maciishada iyaba hakaga ku sugnaadaane waman qofkii yuuqa laga dhowray shuxa nafsihi nafsadiisa sharteeda qofkii laga dhowray fa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa guulaystay ah ayb meeshanna marka ansaartii baa laga ammaanayaa oo alla subxaanahu watacaala uu ka ammaanay tilmaamo aada u qiimi badanna uu ku ammaanay oo alla wuxuu yihi waladiina tabawa-u daara waliimaana waladiina kuwii tabawa-uu degay oo askumay addaara ay daara alhijrati hijrada daarteedii waa madiina min qablihim degay min qabli lmuhaajiriina muhaajiriinta hortood deganaa waliimaana wactaqaduu ictiqaadiyey aliimaana ictiqaadiyey sidaa waa wej oo marka yacni lianna asalku iimaanku asaga lama dego ee meesha degmada iyo guryaha iyo meelaha magaalooyinka iyaa la degaaye ee iimaanku isaga dhul ma ahan meel la degaa ma ahan iimaanku dabcan marka wuxuu leeyahay waladiina tabawa-u daara tabawa-uuda marka daartaa iska leh wal-iimaana marka waa in loo soo qadaraa ficil munaasab u ah oo waxaa la yidhi wactaqaduu ama walazimuu aliimaana oo iimaanka wactaqaduu liimaana marka waa laysku cadfay laakiin midda dambe caamilkeeda waa u qadaran yahay waana layska fahmi karaa waana min baabi calaftuhaa tibnan wamaa-an baaridan ayay ka dhigan tahay ay calaftuhaa tibnan wasaqaytuhaa maa-an baaridan ilaa biyaha lama cuno iyago biyaha wax la cuno oo la calafsada ma ahan laakiin xoolaha markaa la cunsiiyo ma ahan waa la cabsiiyaa marka calaftuhaa tibnan markuu yiri ayaan ku calfiyey wamaa-an wasaqaytuhaa waxaan waraabiyey waa maa-an baaridan baabkaa in laga dhigo waxaa kaloo bannaan in laga dhigo min baabi tadmiin oo markaa ay noqoto tabawa-uu in la dimni siiyo bimacnaa lazimuu markaa lazimuu haddii la yidhaha labada mafcuulba labada macmuulba munaasabay u noqone macnuhu marka wuxuu noqonayaa waladiina kuwii tabawa-uu ay lazimuu laasimay addaara daara alhijrati hijrada daarteeda kuwii laasimay oo negi ku ahaa min qablihim min qabli lmuhaajiriina muhaajiriinta hortood wal-iimaanana laasimay oo iimaamkii iimaankii iimaankiina ku dhegay laasimsaday marka min baabi tadmiin in laga dhigo iyo in wax lasoo qadaro marka mufasiriintu dabcan waxay aada u door bidaan tadmiinka waayo tadmiin marka la galo luqa carabiya fusxana waa tahay dabcan oo carabtu waa yaqaanaan tadmiinka ficil ficil macnihii la dhexgeliyo wixii uu kii la dhexgeliyey oo meesha ka maqan uu samayn jiray ama uu ku gudbi jirayna lagu tallaabiyo waana dariiqatu lbasriyiin nuxaadda basriyiinta dariiqadooda waay wax badanna iyadaas ayaa ka aada u fiican ibnu taymiya usuulu tafsiirka iyo siyaal noocaas oo kale ayuu sheegaa ayb labadaas macno marka waa ku bannaan tahay aayadda in markaa laga laqbe lagu laqbeeyo ayb kuwaa marka yuxibuuna waxay jeclaysanayaan waa khabarkii waladiinada ila tabawa-u daara wal-iimaana min qablihim intaasba waa silatu lmawsuulkii waa aladiinada marka mubtadahani khabar buu u baahan yahay yuxibuunada jumladaabaa fii maxali rafcin khabar dhacayso ayb marka yuxibuuna jeclaysanayaan waxay kuwaasi alla u sidaa u ammaanay yuxibuuna waxay jecla waxay jeclaysanayaan man ayay jeclaysanayaan haajara soo hijrooday ilayhim iyaga xaggooda usoo hijrooday ayay jeclaysanayaan walaa yajiduuna ma helayaan oo ma dareemayaan fii suduurihim laabahooda dhexdeeda xaajatan waxaasidnimo a ka dareemi maayaan mimaa kii xaggiisa uutuu la siiyey muhaajiriinta la siiyey marnaba yacni ka dareemi maayaan quluubtooda waxaasidnimo ah mimaa uutuu marka waagu wuxuu u laabanayaa muhaajiriinta oo mimaa ucdiya almuhaajiruun wayu-hiruuna way dooranayaan hum muhaajiriintay dooranayaan calaa anfusihim nafahooday ka dooranayaan oo waxa ay naftooda u qaadi lahaayeen oo iyagu ay jeclaayeen iyagay u doorayaan oy siinayaan iyaga ma qaadanayaan taana way soo baxday oo laba dhacdaba waa kusoo baxday sacd bnu rabiic mithaalay labadaa dhacdo noqon karaan sacd bnu rabiic markii cabdiraxmaan bnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf lala walaaleeyey waa kii marka sacad uu ku yidhi anigu waxaan ahay dadka ugu maalka badan oo ugu geedaha badan geed timireedka magaaladan madiina laba xaasna waa leeyahay maalkaani nus qaado nusna anaa ku harayo oo labadan xaasna midii adiga aada doonto ii sheeg waa furayaa markay iyadu markaa yacni ciddo dhammaysato ay kuu xalaal noqoto iska guurso taa marka waxay ku tusinaysaa waxay iyagu jeclaayeen inay u doorayaan dadka usoo hijrooday ee muhaajiriinta ah oo marnaba waxbay idinka nuqsaaminayaan iyo idinkay idin dhibayaan iyo marna waxaa ma qabaan walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan taas inta badan bani aadamka haddii qof uu soo kor fuulo si kastoo u dadaal badan yahay wax unbaa qalbigiisa gelayo waa iska yar dhibsanayaan iyaga marka sidaa ma aynan ahayn iithaar baa lagu ammaanay marka wayuhiruuna calaa anfusihim qisada kalena waxay ahayd markii nebiga nin marti ah uu u yimid ee marka guryihiisiina wax uga waayey ee uu yidhi martigaygan caawa yaa kaxaynayo waa kaxeeyey marka qof nin saxaabi o ansaari ah baa kaxeeyey markaas ayaa waxaa dhacday gurigiisii markii uu geeyey xaaskii u tegay waxay tiri wax cuntaa ma haysaan ma hayna iy yidhaahdeen ilaa quuta sibyaan ilmaha yaryarkaa cuntadooda ma ahani wax kale ma hayno markaasuu wuxuu yidhi cuntadii keen soo diyaari nasoo dhex dhig faynuusta demi ilmahana maaweeliyo horta seexi ilmaha markaad keento ood cuntadii soo dhigtana oo ilmihiina ay seexdaan kabacdina faynuusta demi innaga marka ma taabanayno isaga ha cuno martiga sidaan hadda martidii waxba ma cunaayo haddii dadkii kale aynan wax cunaynin haddii uu arkaayo marka faynuustii bay ka damiyeen markaasuu martigii wax iska cunay iyagana dad wax cunaya iska dhigeen waana qadeen cawadaas oo iyaga iyo yacni iyo ilmahoodiiba waa qadeen wayuhiruuna calaa anfusihim waayo marka naftoodiibay waxay ka doorteen keyrkood oo muhaajiriin ah ayb markaasaa nabiga sal ll slam subaxdii u sheegay markaabuu wuxuu yihi laqad cajiba allahu min saniicikumaa lidayfikuma hadihi lleyla ilaahay waa la yaabay waxa aad martigiina ku samayseen xalay ayb marka iyagay aayadaha aayadahan marka ay ka waramayaan tilmaantooda wayuhiruuna ay wayuhiruunahum way dooranayaan calaa anfusi muhaajiriin bay dooranayaan calaa anfusihim nafahooday ka dooranayaan walow kaana haba ahaadaan walow kaana haba ahaado bihim ay fiihim iyaga dhexdooda khasaasatun gaajo xaal ay tahayba dhexdoodee khasaasadu marka asalka waxaa weeyaan waxaa loo jeedaa faaqada waxaana laga qaatay wahiya ma'khuudatun min khasaasi lbeyti guriga marka uu dhis ka samaysan yahay dhista dhista dulduleel ayay leedahay oo guriga laga dhex arkaayo walidaalika waxbaa la mariyaa si aan marka gudaha iyo looga arkin dhistaasi marka dulduleelka guriga ayaa asalka khasaas albeyt ayaa la yidhaahdaa wahuwa maa yabqaa bayna ciidaanihi min alfuraj waa waxa dhista uu gurigu ka samaysan yahay dhexdooda meelaha ka banbanaan ee nuqsaanta uga jirto ee hadduu qof sidaa indhaha ula raaco uu arki karo waxa gudaha ku jiro asalku taas waayo marka waa boodka ama dhista meelaha ay ka dulduleesho nacam ayb marka ujeedka hadda halkan walow kaana bihim khasaasatun loo keenay qofku marka uu yacni gaajo ay hayso naqsi baa ka muuqdo iyo iyo xaajo baahi marka iyagu baahi iyo naqsi haka haba ka muuqdee waxay u doorayaan keyrkood ayb waman qofkii yuuqa laga ilaaliyo oo laga dhowro shuxa nafsihi nafsadiisa lu'migeeda ashuxu hunaa allu'mu lu'miguna waa sharta qofkii nafsadiisa sharteeda laga dhowro fa ulaa-ika kuwaada hum lmuflixuuna iyaga unbaa kuwa liibaanay shuxigana waxaa lagu fasiray qur-aanka ama aayaddanba waxaa lagu macneeyey qofku inuu biannahu aklu amwaali nnaasi bigayri xaqin dadka maalkooda in la cuno xaq la-aan lagu cuno ayaa shuxiga lagu macneeyey walidalika cabdullaahi bnu mascuud baa waxaa la wariyey nin baa u yimid marka wuxuu yihi inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga an akuuna qad halagtu inaan halaagsamay yaan ka baqayaa markaabu wuxuu yihi wamaa daaka oo maxay kaasi waa maxay qaala wuxuu yihi asmacu allaha yaquulu waxaan maqlayaa alla oo dhahayo waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun wa ana rajulun shaxiixun aniguna nin bakhaylaan ahay buu yidhi laa yakaadu yakhruju min yadii shay-un gacantayda inuu wax ka baxo xataa ma ku dhowaanayo hade marka inaanan liibaanin baan ka baqayaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi marka cabdullaahi bni mascuud laysa daka bishuxi shuxigu kaas ma aha alladii dakara allahu fi lqur'aan alla uu qur-aanka ku sheegay ashuxu shuxiga an taakula maala akhiika dulman walaalkaa maalkiisa inaad dulmi ku cunto dulmigaa marka wuxuu noqon karaa inaad ka dhacdo wuxuu noqon karaa inaad uxeeladaysato waxau noqon karaa inaad sirsirto inaad khiyaanto ood mucaamalada ku khiyaanto waxaasoo dhan marka waa shuxi waxayna ka imaanayn nafsad xun nafsad xun ayay ka dhalanaysaa dalika kan adigu aada sheegtay waxa uu yidhi albuqlu buqli baa la yihaha kaas ayb wa bi'sa shayu lbuqlu shay baa baasle buu yihi buqli ayaa baasle marka buqliguna meel fiican ma joogo laakiin shuxiga aayaddan ka warantay waxay tahay dadka xoolahooda xaqdarre in lagu cuno si xaqdaraa in lagu qaato ayb fa ulaa waman yuuqa shuxa nafsihi nafsadiisa lu'migeeda iyo sharteeda qofkii laga dhowray fa ulaa-ika kuwaada hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaanay oo guulaystay ah inkastoo shuxigu kalaamul carab buqliga uu ku yimaado haddana culimada way kala geeyeen wafaraqa alculamaau bayna ashuxi walbukli ayb markaasuu aharkan keenay alimaamu lbaqawi ayb ibnu cumarna wuxuu ahaa laga wariyey isaguna inuu yihi laysa shuxu an yamnaca arajulu maalahu shuxigu maahan qofka inuu maalkiisa manciyo inama shuxu shuxigu an tamaxa an tatmaxa caynu rajuli ilaa maa laysa lahu wax adiga aada lahayn inaad u hanqaltaagto ood intaad isha la raacdo maxaa yeelay marka hore ilraac markaad gasho waxa adiga aada lahayn waxaa laga soo qaadaa waxaadanba gaari karinba isha inaad ka laabtaba waa damac bayounan kaa gelin haddii damac kaa galo marka dambe waxaa ku xigo saad u qaadan lahayd marka dambe sidaad uga qaadan lahayd hadday dilba noqoto waa waxa marka aad arkaysaan dadka aadka marka uu halaca iyo damaca uga bato kun shilin iyo wax lamido qofku dilayaan iyo yacni wax yaroo intaa ama toban kun iyo labaatan kun oo shilin soomaali dhan ayuu la cararay buu xabad ugu dhufanaa marka waxaas marka waxa ka dhalanaya iyo dhibka uu sameynaya iyo ma arkaayo keliya uun marka waxaa ka mu ka hor muuqdo lacagtaa ninkaa jeebkiisa ku jirta inaynan dhaafin waxaas marka ma fiicna waana taas midda marka ibnu cumarna aayadda uu ku fasiray ibnu mascuud laftiisana marka uu ku fasirayo ayb wاldina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabana اغfir lana wlikhwanina اladina sabquuna bاliimaan wاladiina kuwii ayuu usugnaaday fayga jaa-uu yimaadeen min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar gadaashooda yimaadeen marka ilaa qiyaami saaca yaquuluuna yani xaal ay dhahayaan rabanaa yaa rabanaa rabbigeena ikfir lanaa noo dhaaf anaga walikhwaanina walaalaheenna u dhaaf aladiina walaalaheen oo sabaquunaa naga nagala hormaray biliimaani iimaanka walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa quluubteena hillan ha yeelin walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa quluubteenna hillan uurgunud cuqdo liladiina kuwii aan u uurgunud u qabno aamanuu rumeeyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena inaka adiga ra-uufun mid turid badan baa tahay raxiimun oo naxariis badan naxariisto qoladan saddexaad marka mar haddii saxaabadii muhaajiriin ansaar bay u badnaayeenay ka koobnaayeene iyo muslimat lfatxi aayaddan marka waladiina jaa-uu min bacdihim waxaa soo gelaya dadkii gadaal ka islaamay fatxu makay wixii ka dambeeyey waxaa soo gelayo taabiciinta atbaacu taabiciin ilaa iyo mu'miniinta dhammaan ilaa qiyaami saaca laga gaaro ayb marka waladiinada in laysaga sii cadfo kuwii hore oo yakunu lfay wayakunu lfay-u liladiina jaa-uu min bacdihim la dhaho ayb ama in la yiraahdo yani inta laga gooyo la yihahdo waladiina kuwii jaa-uu yimaadeen min bacdihim iyaga gadaashooda yimaadeen muhaajiriin iyo ansaar gadaashood yaquuluuna waxay dhahayaan kuwaasi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana ikfir lanaa noo dhaaf annaga waliikhwaaninaa walaalaheenna u dhaaf aladiina walaalaha oo sabaquunaa naga nagala hormaray biliimaani iimaan nooga hormaray dadka iimaanka nooga horreeyeyna ilaahu u dembi dhaaf walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa quluubteenna dhexdee dhexdeeda hillan hilli iyo cuqdo iyo uurgunud liladiina kuwii aamanuu rumeeyey aan markaa uurgunud u hayno rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow inaka adiga ra-uufun baa tahay mid turid badan raxiimun naxariis badan meeshan marka waxay culimada qaar ka qaateen sida alimaam maalik oo kale feyga maalka oo dadka muslimiinta dhib la-aan ay helaan dagaal la-aan ay qaataan shiicada ama raafidada inayna waxba ku lahayn iyo cid kastoo saxaabada cayso ama khawaarij ha ahaato ama muctasila ha ahaato meeshay uga qaateenna waxay tahay mar haddii aayadda la yidhi feyga waxaa iskale waladiina jaa-uu min bacdihim waxaa lagu xiray yaquuluuna rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna kuwaasoo sidaa dhahayaan iyagoo sidaa dhahaya ayay leeyihiin waayo feygu leanna haddaan waladiina jaa-uu xaggaa ku cadafno yaquuluunana aan xaaleyno xaaladuna waxaa weeyaan qaydun licaamilihaa wasfun lisaaxibihaa marka macnaheedu meeshaa wuxuu noqonayaa markaas ay imaanayaan sida ay feyguna ay leeyihiin sidan ayay dhahayaan marka hadday sidaas tahay marka uu noqon karo caamilkii in laguba qeydo xaaladan caamilka lagu qeydo oo sidaaba uu noqon karo waxaa laga qaadanaa marka in ciddii saxaabada cayso oon u duceynin iyaga waxba kuma laha feyga marka saasaa marka alimaam maaligna uu ku tegay feygu inaynan waxba ku lahayn ayb marka imaam maalik aayaddan marka sidaasuu ka qaatay waana si fiican waxaa kaloo aayaddu ay tusaysaa qofka dadkii iimaanka uga horreeyey islaamnimada uga horreeyey inuu ixtiraam u haayo oo uu u duceeyo ee cuqdad uunan u qaadin dadka mu'miniinta ah ayb marka waayo marka la yihaahdo walaa tajcal fii quluubina gillan liladiina aamanuu saxaabadaa kow aba saxaabadii alla soo ammaanay baa kow ah aayaddan marka waxaa aada iyo aada nasiib darro ay ugu haysataa dadka asxaabta caynaya gaar ahaan abuubakar iyo cumar oo ugu fadli badnaa asxaabta ayb iyo khawaarijta iyo muctasilada oo iyaguna saxaabada qaar fara badan oo ka mid ah iyaga laftooda marka ama gaalaysiiyey dhiigoodana banaystay alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli lkitaab alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii miyaadan arkin ay alam tandur miyaadan ku fiirinin bicayni qalbika qalbigaaga ishiisa miyaadan ku fiirinin fataraa markaa aada aragto ila aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay yaquuluuna xaal ay leeyihiin liikhwaanihim walaalahooda xaal ay uay ku oranayaan aladiina walaalaha oo kafaruu kufriyey walaalahood oo kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ayna ka mid yihiin lain ukhrijtum lawallaahiyo in ukhrijtum haddii la idin bixiyo lanakhrujanna baxnee oo baxnee macakum idinka maciina idinla baxnee walaa nutiicu ma adeecayno fiikum ay fii qitaalikum idinka dagaalkiina iyo dhibkiinana axadan ma adeecayno axadna ku adeeci mayno abadan weligeen wain quutiltum haddii la idinla dagaalana lanansurannakum lawallaahi nansurannakum idiin hiiline oo idiin hiiline wallaahu allana sidaabay dhahayaan walxaal allaahu allana yashhadu ou xaadir u yahay ou og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin iyadoo alla uu og yahay beenaalayaal inay yihiin bay sidaa dhahayaan aayadahan marka ilaa iyo marka dhowr aayadood waxay ku saabsan yihiin bani nadiir markii dhibka uu ku dhacay ee la hareereeyey ayaa munaafiqiintii baa hoosta uga dusay markaasi waxay yidhaahdeen innagaa idin garab taagan waa idinka garab dagaalamaynaa haddii la idin bixiyana waa idinla baxaynaa waa idinla qaxaynaa haddii la idinla dagaalamana waa idin hiilinaynaa ee sidaa marka jooga oo ku taagnaada dagaalkan iyo yacni kasoo horjeedkan aada nebiga kasoo horjeedaan marka iyagii baa marka wuxoodii dhalanteed iska noqday markii dambe baqdintoodii iyo wixii meeshaa ka dhacay buu rabbi subxaanahu watacaala ka waramaya alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii xaggooda miyaadan fiirinin naafaquu munaafiqoobay yaquuluuna xaal ay dhahayaan liikhwaanihim walaalahooda ay u leeyihiin walaalo marka waxaa loogu magacaabay waa min yacni waa xagga mukhaalafada ay nebiga khilaafsan yihiin ay walaalo ku yihiin yahuudna marka kufri bay dhinac uga jirtaa munaafiqiinna kufri bay dhinac uga jiraan marka waxaa weeyaan walaaltinimo oo hadda dhaliya ma ahane waa walaaltinimo muwaalaad iyo isgarabsi iyo ku timid ukhuwo oo marka diini ah waay gaalnimadaana midayso oy walaalo ku yihiin kuwan yaquuluuna xaal ay odhanayaan liikhwaanihim walaalahood ay ku dhahayeen aladiina walaalaha oo kuwaa oo kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaab xaal ay yihiinna waa reer bani nadiir lain ukhrijtum lawallaahiyo in ukhrijtum haddii la idin bixiyo lanakhrujanna waan baxaynaa oo baxaynaa macakum idinka la jirkiina walaa nutiicu ma adeecayno fiikum idinka shanigiina axaddan ku adeeci mayno qofna abadan weligeed yani weligeed idinka shanigii shani la idinku dhibaayo cidna ku adeeci mayno oo yacni waxay leeyihin maadaama annaga aan ku tirsannahay muslimiinta ka yeeli mayno nebi moxamed inuu yacni idinka dhibkiina iyo wax idinka idinku saabsan inaan ku adeecno oo aan isaga ku garab noqoaan ka aan yacni ku garab noqono ma laga yaabo marka wixii qalbiga uga jiray bay bannaanka keeneen khudlaan iyo dibindaabiye muslimiinta ay u dhigayaanna waa sheeganayaan waana shanigaana sidaa wuu ahaa qofkii adiga marka cadowgaagii u heeliyo adigana marka kaa heelinaye been kuu sheegaya inuu kula jiro kale iskaga kaa dhigayo waa ka dhib badan yahay cadowgaas bannaanka aada qaabilaysid walaa nutiicu ma adeecayno fiikum ay fii shanikum idinka shanigiina ama fii qitaalikum dagaalkiina axaddan ku adeeci mayno qofna abadan weligeed wain quutiltum haddii la idinla dagaalamo lanansurannakum idiin hilinay oo idiin hilinay haddii la idinla dagaalamona waa idiin hilinaynaa wallaahu alle sidaabay dhahaya dhahayaan iyadoo allana yashhadu uu marqaati ka yahay ou og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum xaalkooda hadda marka allah uu sifeynayaayo qaala tacaala allah wuxuu yidhi lain ukhrijuu lawallaahiya in ukhrijuu haddii la bixiyo laa yakhrujuuna ma baxayaan macahum iyaga la jirkooda yani macal yahuudi yahuud macooda la bixi maayaan walain quutiluu walawallaahiya in quutiluu haddii lala dagaalamo kuwan yahuudda ah laa yansuruuna munaafiqiin u gargaari maayaan hum yahuudan uma gargaarayaan walain nasaruuhum fardan wataqdiiran waayo walawallaahi in nasaruuhum hadday u hiiliyaan layuwallunna way jeedinayaan aladbaara dabaday jeedinayaan uma markaa dabadeed laa yunsaruuna loo hiilin maayo loo gargaari maayo munaafiqiinta ayb marka lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum laamka waa muwadaa lilqasam meeshaa marka qasam oo jawaab u baahan iyo in shardiye ah oo iyadana jawaab u baahan ayaa ku kulmay jawaabu shardiga qasamkaa la xoog siinaa marka oo inta shardiyada ah jawaabteeda lama xoog siinin oo waxaa la xoog siiyey jawaabulqasamka waana sida haalibka ah hadday qasam iyo ay isu yimaadaan iyo iyo shardi markaa jawaab bay labadu mid kasta jawaab buu u baahan yahay hal jawaab ay meeshii timaado qasamkaa la xoojinaa saas daraaddeed laa yansuruunahum yacni fa'na lama gelin yani laa yansuruunahum lagama majzuum lagama dhigin lama jasminin lama jasminin oo marka waxaan loo jasminin bay leeyihiin laa yansuruunahumta qasamkay jawaabba u tahay ee shardiga uun markaa yani waa laga kaaftoomay waxaan ujeedaa yani qasam jawaabulqasam oo kale waaye ee qasamkaa la xoog siiyey saa darteed marka haddii inta ay jawaab jawaabteeda iyada jawaab majzuumay noqon lahayd fii maxali jasmin hadday jumlo ismiye iyo wax kale noqotona fa waa tii la geli jiray ayb sidaas waa si si kalena waxay yidhaahdaan intaan shardiyadayba jawaab u tahay laa yansuruunahu maxaa loo jasmin waaye marka la yidhaahdana maadaama ay mudaar ficil maadi maadi maadaama uu ka daba dhacay ma loo baahno marka in marka mudaaric majzuuma gadaal in laga keeno looma baahno marka lain ukhrijuu waa maadi hadday mudaaric ahaa lahayd waa la jasmi lahayd jawaabtiin ayb lain ukhrijuu lawallaahi in ukhrijuu haddii la bixiyo laa yakhrujuuna ma baxayaan macahum iyaga la jirkooda mabaxa ma baxayaan laa yakhrujuunada waa marka jawaabtii walain quutiluu walawallaahi in quutiluu haddii lala dagaalamo laa yansuruuna gargaari maayaan munaafiqiinta hum kuwan ma u gargaarayaan ahluka yahuudda ah walain nasaruuhum walawallaahi in nasaruuhum haddiiba ay u hiiliyaan layuwallunna way jeedin lahaayeen al adbaara dabaday jeedin lahaayeen uma markaa dabadeed laa yunsaruuna loo hiilin maayo marka wala-in nasaruuhumtan waxay ka dhigan tahay fardan wa taqdiiran haddiiba ay u hiiliyaan maba u hiilinayaane sababtu marka maxay tahayna la-antum idinka oo mu'miniinta ayaa ashaddu darnaan badan rahbatan xagga ka cabsashada fii suduurihim cabsashadaas oo fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaatay min allaahi ilaahay kaga badan inay ka cabsadaan idinka cabsidiinaa uga daranba ilaahay inay ka cabsadaan cabsida alleh daalika kaagaasi biannahum iyo daalika kaagaasi xaasilun mid xasilay waay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin darteed buu ku xasilay laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin marka inay dad fiqhi iyo cadamada alle iyo weyninka alle iyo iyaynan fahmaynin hadday cadamada alle iyo weyninka alle fahmi lahaayeen bani aadam ugama cabsadeen sida ilaahay looga cabsadoo kale sidaasay marka ka dhigan tahay marka la-antum mu'miniintii baa marka warkoodii lasoo hormariyeyoo tarkiibku waxaa ku jirta marka balaaqa aada u xeel dheer baa ku jirta oo mu'miniintiina waa xoog iyo waaa taqwiya waa la xoojinayaa waxaana la tusayaa cadowgoodu inuusan waxba ahayne bal ouba ka baqayo iyaga weliba baqdin ou ka baqayo tan alle laga baqo mid kasii daran marka waxba ha cabsanina way nacam ee asalka jumladani waxay ka dhigan tahay lyacni la rahbatuhum cabsidooda ay idin iyaakum idinka ay idinka cabsanayaan ayaa ashaddu min rahbatihim cabsidooda ka daran lilaahi alle ay ka cabsanayaan saas oo kale way nacam ayb cabsida ay idinka idinka baqayaana ka daran midda ay ka baqayaan alle macnuhu sidaas waay laakiin waxaa lagu cabiray fiiri marka la-antum idinka oo mu'miniinta ah ashaddu kuwa darnaan badan baa tihiin rahbatan yacnii xagga laga cabsashada cabsida oo fii suduurihim munaafiqiintan laabahooda ahaatay idinka ay idinka cabsanayaan idinkaa ku darnaan badan inay idinka cabsadaan min allaahi alla subxaanahu watacaala ay ka cabsadaan min allaahida markaa yani waxay tafdiilka tii gelaysay waay min tii gelaysa naam cabsiday idinka idinka baqayaana midda alle ay ka baqayaan ka adag oo ka daran daalika kaagaasina oo cabsidaasi xaasilun mid xasila mid xasilaya waay biannahum iyagu inay yihiin darteed bay ku xasilaysaa qowmun qolo laa yafqahuuna aan waxba fahmayni laa yuqaatiluunakum marka cadamulfiqhiga wuxuu keenay fahmdaridooda inay bani aadam uga cabsadaan si ka daran sida alle looga cabsado taas marka waxaa u keentay cadamada alle iyo waxa alle ka mudan yahay iyo oynan aqoon u lahayn laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami maayaan jamiican xaal ay yihiin iyagoo dhan kulligood idinla dagaalami maayaan ilaa fii quran magaalooyin dhexdooda inay ku sugan yihiin ma ahane qaryooyinka oo muxasanatin la la dhowray oo la ilaaliyey oo dhufays loo sameeyey ow amase min waraa'i judurin derbiyaal gadaashooda ma ahane xaggeeda inay idinkala soo dagaalamayaan ma ahane ba-suhum baaskooda beynahum dhexdooda ahaaday yaa shadiidun aada u darnaa ba-suhum baaskooda beynahum dhexdooda shadiidun mid aada u adag waay taxsabu waxaad malaynaysaa hum iyaga jamiican inay dhan yihiin ayaad u malaynaysaa urursan yihiin oy isku fakar yihiin oy isku qalbi ay yihiin wa quluubuhum walxaal quluubuhum quluubtooduna shataa ay tahay waxaad moodaysaa inay dad urursan yihiin iyadoo quluubtooduna kala duwan tahay walxaal quluubuhum quluubtooduna shataa mid kala tagtagsan ay tahay dalika kaagaasina xaasilun mid imaanayo xasilayo waay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin laa yacqiluuna aan waxba garanaynin ayb meeshana marka iyaga xaalkooda iyo bani qurayda dhufaysyo iyo gaarar iyo qalcaday samaysteen marka inay qalcadaha gadaashooda waxdan kaga soo tuurayaan ama inay derbi gadaashiisa idinkala dagaalamayaan ma ahane wax kale ma hayaan oo markay noqotay markay noqotay in banaanka cad layskula soo baxo ma idinku dhacaan waayo oo silaaxul abyadka lagu dagaalamayo hubkan la yidhahda silaaxul abyad waa seefta iyo midida iyo ama xataa hubabkan kale laakiin marka layska soo horjeedo oo marka yacni iska soo horjeeditaan wadno ay idinku qaabilaan ma laha si kasta oo ay yacni wax u samaystaan marba dagaal iyagoo dhan ma idinku soo qaabilayaan ilaa inay meelaha gadaashooda ka dirirayaan ma ahan waana uun sida aadka u muuqato oo cabsida iyo yacni khasaaraha gaa yacni yacni qofkan mu'minkaa dhib markuu soo gaaro laba xaalad unbuu ku xisaabtamayaa markuu hubo meesha uu ku dagaalamayo iimaan dhabana uu leeyahay haddii hadda khasaaraa gaaray la yidhaahdana khasaara maaha waxa gaarayo waxaa weeyaan ilaahay baa doortay wuxuuna u doortay darajaad aada u sarreeyo oo jannada haddii ay guuleystaanna de guushii iyadu waxaa weeyaan diinkii iyo tamkiin ayay diinkooda u helayaan laakiin gaalku wax uu u diriraayo ama yacni iimaan qeybi ah oo ka maqan oo uu ku xisaabtamaya midna ma hayo saa darteed khasaaro yar markay gaar gaarto waxaa weeyaan insixaab iyo carar iyo wuxuu gelayaa marka iyo baqdin iyo qaylo ayuu gelayaa iyo walwal taas waaye marka aayaduhu waxay tilmaamayaan waana shay malmuus oo waqti kasta taagan si kasta hadday uhu badan yihiin xataa oo ay cadad iyo cud iyo cudda labadaba ay u badan yihiin cabsidaasi ma faaruqayso iyo dhib yar uma adkaysa karaan muuminkiina waxaa weeyaan dhib fara badan hadduu soo gaaro ee adduunyada unbau dhib u muuqdaa ma ahane meeshuu u socdo saa-irun ila llahi tacaala ayb waana waxa sababayo inaynan banaanka ugula dagaalami karin saa darteed baa suuratu lanfaal waxaan kusoo marnay halkii qof ee mu'min ah laba gaal ah marka inuu ku usugnaado waa iskaga filan yahay laba gaal ah inuu usugnaadaa la amray maxaa yeele wuu isaga filan yahay meelahaasna dalika biannahum qowmun laa yafqahuuna ku jirta ayb meeshaas marka aayaddan marka taasoo kale ayay tilmaamaysaa iyada ayb xataa waqtiyadan hadda joogo kufriga xataa iyaga hadda ahlu kitaab baaba laga hadlayaa aayadahani kuwan hadda ahlu kitaabka sheeganaya iyaga laftooda hadda yaanba hadda diin iyo baabkeed iyo walaa kiristaannimo walaa yahuudnimo oo yacni diin ah marnaba waxaa weeyaan waxyaabaha ay u dagaalamayaanoo maal fara badan ay ku bixinayaan xataa diintii ay aaminsanaayeen waa wax kasii hooseeyo diinta baailka ay aaminsan yihiin wax kasii hooseeyo ayb oo wuxuu u dagaalamayaa marka dadkan qowmuluudka xuquuqdooda iyo dad loo yacni dhiig iyo maal iyo iyo yacni juhuud loo bixinayaa dad in marka dhulkooda harawaadka ku jira iyo xoog looga qaatay yacni waxa ay hadda u dagaalamayaan maba u badn maba ahanba yacni xataa diintii ay aaminsanaayeen mar horeyba ka faraxasheenba marka kuwii ahlu kitaabka ahaayo diin iyo wax sheegayaa sidaan allah uga hadlayaa kuwan hadda iyaga de adduunyo iyo mabaadi qaab daran oo diimaha dhan aysan qabin wax diina diintan xaqaa iyo kuwa baatilkaa wax aynan qabin oo akhlaaqiyaad fool xun ah unbay inay dhulka ka hirgeliyaan u dagaalamaan ayb taasna iyaga laftooda iska sheegay xataa qaarkood baa yacni waxay ku eedeeyaan dadka iyaga u dagaalamo ciidanka u ah waxay leeyihiin annaga ciidankeenna wax yani waxyaabo wanaagsan ama yani qiyam uma dagaalamo ee wuxuu u dagaalamaa waxyaabo aan diinta aan sheeganaynaba xataa aan ka mid ahayn yay nafta uga go-dayo maalka nooga dhammaadaa qaarkood baa sidaas caddaynaya hadda aan sheegaya ayb laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami maayaan jamiican xaal ay yihiin iyagoo wada jiro ilaa fii quran magaalooyin dhexdood inay yihiin ma ahani qaryooyinka oo muxasanatin la qalcadeeyey oo yacnii la dhowray oo lagu dhowray qalcado iyo lagu ilaaliyey ow amase min waraa'i juduurin derbiyaal gadaashooda ma ahani xaggeeda inay idinkala soo dagaalamayaan min waraa'i juduurin min waraa'i jidaarin min waraa'i jadrin intaba waa la akhriyay ba-suhum baaskooda beynahum iyaga dhexdooda ahaaday shadiidun mid aada u adag waaye taxsabu waxaad malaynaysaa hum iyaga jamiican inay urursan yihiin iyaad moodeysaa waqtiga aada inay urursan yihiin u malaysana walxaal iyadoo quluubuhum quluubtoodu shataa ay kala tagsan tahay xaaladda aada is leedahay kuwaani waa midaysan yihiin quluubtooda waa kala tagsan tahay ilaahay baa quluubtooda og oo garanaya nacam oo annaga naga og nacam adiga waxaad malaynaysaa inay mid ay midaysan yihiin laakiin quluubtoodu islama jirto way kala tegsan yihiin keliya un waxay kusoo ururayaan xaqla dirirka bis ayb hadaf kale oo ayaga midaynayaa maba jiraba nacam dalika kaagaasi biannahum bisababi annahum wuxuu ku ahaaday iyagu qowmun qolo inay yihiin laa yacqiluuna aan caqli lahayn oo wax garanaynin kamahali aladiina min qablihim qariiban daaquu wabaala amrihim walahum cadaabun aliim labadan aayadoodna laba tusaala laga bixinayaa tusaale wuxuu ku saabsan yahay bani nadiir iyo waxaa lays barbar dhigayaa qole iyaga ka horreyso banu qaynuqaac qole banu qaynuqaac la yihaaho reer bani nadiir ka horreysa oo yahuudda ka mid ahayd oo iyaga hortood lala dagaalay oo nebiga ballanta uga baxay oo ay ku dhacday marka guuldarro cuquubona ay qabsatay oo iyaga laftooda markii dambe khaybar iyo meelaha loo raray qoladaa may ku tusaale qaataan ayaa la leeyahay kuwan ilaa wixii iyaga walaalahood ku dhacay inay iyaga ku dhacayaan laftooda maxay u ogaan waayeen oy isaga ilaali waayeen asbaabta kuwaa cadaabka ku riday tusaalaha labaadna wuxuu ku dhacayaa waa mithaal munaafiqiinta loo soo qaadanayo iyo bani nadiir qisadii ka dhex dhacday oo reer bani nadiir munaafiqiintii waxay ku yidhaahdeen gala annagaa idinla jirno ee markay galeenna waa uga baxeen shaydaankiina marka maxaa tusaalihiisu uu yahay bani aadamkiiba uu leeyahay gaalnimo kufri markuu kufriyo uu sidaa dhintana aakhiro bannaanka ayuu ka yahay marka waa laba tusaale mathaluhum tusaalahooda kamahali ladiina kuwii tusaalahoodii oo kale waaye min qablihim iyaga ka horreeyey waa banuu qaynuqaac qariiban waqti dhow ayay daaquu dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkoodii baaskiisii ay dhadhamiyeen waqti dhow walahum waxay leeyihiin waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo mathaluhum tusaalahooda kamahali shaydaani buu la mid yahay shaydaankii tusaalihiisa id waqti qaala uu yihi lilinsaani insaankii uu u yidhi ukfur kufri falamaa markii kafara uu kufriyey insaankii qaala shaydaan wuxuu yidhi innii aniga bari-un mid beri ahoo fog ayaan ahay minka adiga kaa beri ahoo kaa fog innii aniga akhaafullaaha allaan ka cabsanayaa raba alcaalamiina caalamiinta aydeylkood rabbigoodii abuuray ayaan ka cabsanayaa sidaasuu ku yidhi labadan tusaale marka midna maxay u dhacaysaa xaalka banu nadiir baa labada tusaaleba uu yahay tan hore marka waxay tahay bani nadiir waxay shabaheen banu qaynuqaac markii dambena aayadda dambena banu nadiir waxay shabahday insaankaas shaydaanku siray markii dambena uu ka beri noqday mathaluhum tusaalahooda kamahali ladiina kuwii tusaalahoodii oo kale weeyaan min qablihim iyaga ka horreeyay waa banu qaynuqaac daaquu way dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkooda baaskiisii bay dhadhamiyeen qariiban waqti dhow bay dhadhamiyeenoo kuwan ku dhow yacnii banuu nadiirkan waqti ku dhow waxaaba baas waxay sameeyeen wixii ka dhashay baaskiisii kuwo iyaga marka la walaal abaa dhedhamiyey oo iyaga ka horreeyey may ku tusaale qaataan marka walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujinayo mathaluhum tusaalahooda haddana dhinac kale gees kale ka mathali shaydaani shaydaan tusaalihiis oo kale wahay id waqti qaala uu yidhi lil insaani insaankii uu ku yidhi ukfur kufri falamaa markii kafara uu kufriyey insaankii qaala shaydaan wuxuu yidhi innii aniga beri-un mid beri oo fog baan ahay minka adiga xaggaaga beri ka ah innii aniga akhaafullaaha allaan ka cabsanayaa raba alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa waa marka munaafiqiinta ay leeyihiin annagaa lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum marka ay leeyihiin lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nutiicu fiikum axadan abadan marka munaafiqiintu garab ay isaga dhigeenay u qurxiyeen dagaalka ay nebiga la dagaalamayaan xaalkooda shaydaan buu shabahaa shaydaankii marku qofkii gaalnimada ku rido uu ku dhinto beri buu ka noqonaa kuwanna munaafiqiintiibaa xarigan iyo dabinkan u dhigay markay ku dhaceenna waa uga baxeen ayb waa laba tusaale aada u cajiib badan fakana caaqibatahumaa anahumaa fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau الظaalimiin fakaana wuxuu ahaaday caaqibatahumaa cirib dambeedkooda shaydaankaa iyo insaankaa uu kufriye kufrisiiyey annahumaa iyagu fi naari naarta dhexdeeda inay ahaanayaan cirib dambeedkooda sidaasay ahayd khaalidayni xaalay yihiin kuwii waaraya fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo wadalika kaagaasina jazaau الظaalimiina haalimiinta abaalmari abaalmarintoodii waay marka fakaana caaqibatahumaa marka la yidhaha anahumaa jumlada anahumaa fi naari ayaa waxay noqonaysaa ismu kaanada caaqibatahumaana waa qabarkii oo lasoo hormariyey fakaana wuxuu ahaaday caaqibatahumaa cirib dambeedkooda yani anahumaa iyagu shaydaankii iyo insaankii uu kufrisiiyey fi nnaari naarta dhexdeeda inay ahaadeen yani fakaana anahumaa fi nnaari caaqibatahumaa yani shaydaan iyo insaankii ou kufrisiiyey inay naar ku jiraan ayaa cirib dambeedkoodu ahaaday ayb fakaana wuxuu ahaaday caaqibatahumaa cirib dambeedkooda anahumaa iyagu fi nnaari naarta dhexdeeda inay ahaadeen khaalidayni xaal ay yihiin kuwii waaraya fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo wadalika kaagaasina jazaau الظaalimiina kuwa dhaalimiintoo dulmiga falay abaalmarintoodii waay yaa ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat ligadi wاtaquu اllaha ina allaha khabiir bima tacmaluun markii qoladaa iyo laga soo sheekeeyey iyo xaalkooda iyo dhagarta iyo kufriga iyo qadriga foolxumadiisa ayaa wacdiyaa loo soo jeestay hadda marka wacdi ayaa loo soo jeesta waa muuminiintii baa la wacdinayaa wacdiguna marka aada cid la cadaabay intay khilaaftay wixii alla amray wixii alla ka reebayna ay ku dhaceen qolo sidaa lagu ciqaabay marka lagaaga soo sheekeeyo wacdi waa ku anfaca markaad aragto dariiq qof ku hungoobay oo ku rafaaday ood adiga cilmi u yeelatay ood og tahay waa lagu wacdin karaa marka wacdigu waa saameynuu kugu yeelana aada u badan marka qolada naar iyo mar haddii laga sheekeeyo halkaa shaydaanku u kaxeeyey allah wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha alla ka cabsada waltandur ha eegto nafsun naf ha fiiriso maa wixii qadamad ay hormarisay liqadin berri ay u hormarsatay ha fiirsato marka maa qadamad liqadin berri marka la leeyahy waa taqriibun liamri lmustaqbal arrin mustaqbal ah marka lasoo dhaweynaya waxaa la yidhaha berri arrin maadi a marka lasoo dhaweynayana waxaa la yidhaha shalay ayb kaan lam taqna bilamsi waaba iyadoo beerta aan shalayba jirin shalayda lagama wado maalinta maanta ka horeysay ma aha maa waxaa un laga wadaa mustaqbalka yani maadiga dhow waqtigii tegaye dhow liqadin marka la leeyahayna maalintaad joogto maalinta ku xigta ma ahane waxay tahay liqadintu marka mustaqbal dhow waay aakhiradu macnuhu marka waxaa weeyaan taqriibun lilamri lmustaqbali waltandur ha eegto ha fiirisa nafsu naf maa wixii qadamad ay hormarisay liqadin berri waxay u hormarsatay mustaqbalkan dhow ee ka hor muuqdo waxay u hormarsatay waayo dhimashaa kaa xigto bis nolosha adiga kaa xigtaana nolol dheer ma aha markaad ugu badato ugu badato boqol waa yar tahay inaad in qofku gaaro boqol wax gaaraa waa yaryihiin maba badnaba naam marka boqol marka la fiiriyana waqti dheer ma aha waqti gaaban waay marka boqol la fiiriyo qofku markuu yaryahay waa la dheer tahay baa laga yaabaa laakiin adiga laftaada nin walba inta uu jiro marka uu fiiriyo ee wixii uu soo dhaafay waa la yaryihiin adduunyada dhan waxay la tahay taako taako shalay iyo doraaday kula tahay laakiin haddana maca daalika waqtigu marka haddaad adduunya aakhiradii ka maqan tahayna waqtigeedu waa gaaban yahay waxaan ujeedaa yacni waqtiga kaaxigaa waqti aada u gaaban waa haddaad nolol ku jirto ee dhimashadiina waaba ku bilaabatay aakhirada wattaqu llaha alla ka cabsada in allaha alla khabiirun alla gun og waayo hoos u og axwaasha addoommadiisa bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan mid hoos u og waayo rabbi subxaanahu watacaala aayaddan marka nebigu marka uu dadka wax ku tirtirsiinayo iyo khudbadiisa iyo waa ku jiri jirtay nacam qoladii reer mudar u badnaa ee baahida ka muuqatay ee maryahoodu jeexjeexnaayeen oo rafaadka uu ka muuqday markay u yimaadeen oo nebigu inuu sadaqada booriyo uu doonay aayaddan uu soo qabsaday oo waxa uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat liqadin wattaquu llah walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale ha ahaaninina nasullaaha amarkii alle ka tegay oo alle iloobay oo rabbigood ka tegay fa ansaa wuxuu ilowsiiyey alle hum iyaga anfusahum nafahoodii buu ilowsiiyey rabbi ayagii marka allay iloobeen way ka tageen waay macnaha duhuul hadda ma ahane icraad iyo jeesasho waay rabbi bay ka jeesteen amarkii allay ka jeesteen waa qiimeyn waayeen maxaa ka dhashay fa ansaahum anfusahum nafahoodii buu hilmaansiiyey oo alla subxaanahu watacaala marka cadaab buu uga tegay naftoodiina marka waa la hilmaansiiyey oo wax khayra maynan hormarsaninoo intay adduunyada joogeen shar unbay ka shaqeynayeen ayb marka qofka muslimkaa hay-adahan iyadoo ay qalbigiisu garaacayaan haddana inuu yacni mar kastaa wixii u xun un inuu kusii jeedo rabbi iyo diintiina uu kasii jeedo waxay tusaysaa marka dee aayadahan marka in ay caam ay yihiin oo qolo gaara aan laga hadlaynin idinka mu'miniina qolo sidaasoo kale ha noqonina haddaad noqotaan ee idinkana maslaxadiina laidin ilowsiina ayb maanta soomaalidu maxaan ku jirnaa fiiri balna meel aan u soconno ma garanaynan intaana haddana qof kasta oo hadlayo dadkan marka yacni umuuraha caamka ka hadlo wax yar maahane intooda badan waxay ka hadlayaan markay hadlayaan ictibaar iyo fiirin iyo aragti diineed kuma hadlaan ama aragti hawadiisa oo ku hadlaya iyo shahwadiisa kooxdiisa shahwadeeda iyo hawadeedu u hadlaa bis taasi marka waxay keentay inaan diinkiiba xagga aan la feerinin marka masaalixdeenna aan ka hadlayno o inaan diinka kow ka feerinaan ilaa masaalixdeenna diinkii ilaahay baa nugu waaniyey oo ka hadlaya mar haddii aan xalka ka raadi weynay marka meeshaas maxaan ku jirnaa hadda marka tiih wareer iyo tiih iyo iska dabawareeg iyo maalin walba marka yacni is-eedayn iyo isnacayb iyo meeshii xaqa ahayna inagoo qur-aankii ay noogu taallo nalagu dul akrinayo dhinacaan u jeesanayna uma soconno ee fa ansaahum anfusahum waa marka nafsadeeni marka maslaxadeedii waaba nala ilowsiiyey ayb waulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay ah laa yastawii ma sinna oo ma eka asxaabu naari naarta dadkeeda iyo wa asxaabuuljannati jannada dadkeeda ma sinna asxaabuuljannati jannada dadkeeda hum iyaga unbaa alfaa-isuuna kuwa liibaanay ah ahlu naar iyo ahlujanna ma eko ma sinna low haddii anzalnaa aan deji lahayn haadaa kan kanday alqur-aana qur-aanka ah calaa jabalin buur korkeed aan kusoo dejin lahayn lara-ayta waad arki lahayd hu buurtii baad arki lahayd jabalkii khaashican xaal uu yahay midkii hogan mutasadican xaal uu yahay midkii yacnii mid dhambalmay oo dhambalmayo jeexjeexmayo min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed wa tilka taadaas al amhaalu ee maahmaahooyinka ah nadribu waan caddaynaynaa waa yeelaynaa haa iyada amhaashaasi linnaasi dadkaan u yeelaynaa lacallahum yatafakaruuna likay yatafakaruu say u fakaraan haddii buur qur-aankan la dul saari lahaa oo buurtaa yacnii ay dareemaysa in qur-aan yacnii uu yahay waxaa markaa la yeelay korkeeda buurtaa waa dhambalmi lahayd oo waa dildillaacmi lahayd iyadoo dhagax ah oo idinka idinka adag ayay jeexjeexmi lahayd oy dhambalmi lahayd falfalliiqmi lahayd cabsi ilaahay darteedna iyosaay u noqon lahayd wayna hoga lahayd oo ilaahay bay isu dullayn lahayd idinkii marka ka jilicsanaa oo caqliga la idin siiyey oo qur-aankii la idiin soo dejiyey idinkaa ku habboon waay sidaas saasay ka dhigan tahay walidaalika nabiga sal l slam markii uu khudbada jumcada wuxuu ku aqrin jiray intaan mimbarka loo sameynin geed geed timireed jiriddii agtiisa markii mimbarka loo sameeyey waa kasoo wareegay mimbarkiibuu fuulay xana aljidcu geedkii marka geed timireedka ahaa jiridii jiriddiisii ee meesha ku taallay waa iska cabaaday banaan way cabaaday bacdi riwaayaat waxay leeyihiin waxay u cabaaday sida yacni hal toban siddo ah oo toban bilood marayso oo kale siday u olosho ayay u oloshay oy u qaylisay markaasuu nabigu soo degay sala allahu calayhi wasalam waa salsalaaxay marka gacantiisii buu ku salaaxay sidii inuu aamusinayo oo kale markaasay iska aamustay iyadoo sidii cunug yar oo markaa ooyintii ka dhammaatay oo la aamusiyey oo kale xasanulbasri marka wuxuu dhihi jiray geedaas wacdiga u hilowday oo wacdiga nebiga agteeda uu ku aqrin jiray darteed la yacni cabaaday oo la yacni saameynta uu ku yeeshay wacdigu idinkaa uga owleysan buu dhihi jiray watilka taadaasi almhaalu mahmaahooyinka ah nadribu waan yeelaynaa haa iyada linnaasi dadkaan u cadaynayaan ugu yeelaynaa lacalahum yatafakaruuna likay yatafakaruu say u fakaraan huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huu mar haddii la tilmaamay munaafiqiin iyo yahuud asbaabaha ku xambaaray xumaanta ay ku jiraan dalika biannahum qowmun laa yafqahuun dalika biannahum qowmun laa yacqiluun cadamada alle iyo weyninka alle ma garanayaanaan yidhi innaga marka waa nala barayaa ilaahay weyninkiisa iyo cadamadiisa saan uga cabsano cabsidiisa dhabta ah huwa alle isagu allaahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo wa waxa kaloo la caabudo gar ma ahan cibaadadooda allah macnaheeda waxaa weeyaan almacbuudu waa dul uluuhiyati uluuhiyada isagaa iska leh ayb huwa isagu alle allahu waa macbuudka dhabta ee xaqa lagu caabudo alladii allihii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ounan jirin ilaa huwa isaga ma ahnin caalimu lgaybi qeybka allaha ugu xamaqan washahaadati waxa xaadirka ah oo joogo oo la arkaya allihii og waayo oo iskugu mid labadaa u yihiin waxa qeybkaa iyo waxa joogo huwa isagu alleh alraxmaanu weeyaan alla naxariis guud naxariisto naxariistiisu ay waasac tahay alraxiimu weeyaan alle naxariis gaar ahaaneed naxariisto ayb alle naxariis gaar ahaaneed naxariisto weyaan alla subxaanahu watacaala marka caalimu lgeybi washahaada haddaad rumaysan tahay ood leedahay rabbi subxaanahu watacaalaa haddii aada leedahay rabbi subxaanahu watacaalaa qeyb iyo waxa joogaba isagaa og haddaad aaminsan tahay waa inaadan hadda marka tilmaantaa cilmulgeybka bani aadan aadan siinin oodan shiikh siinin malag siinin nebi aadan siinin waayo caalimulgeybi washahaada allah ah subxaanahu watacaala ambiyada waxay ogaan karaan qeybka wixii ilaahay ugu talagalo inuu ogeysiiyo laakiin qeybku si mutlaq ah ilaahay unbaa u og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algeyba ila allah waxyaabahan marka tilmaamahan hadda la tilmaamayo haddaad rabbi usugtana ood ku keli yeeshana rabbi waa ka baqaysaa haddii aad bani aadam wax ka siisana bani aadamkaabaad ka baqaysaa ood addoon u noqonaysaa weligaa bal fiiri hadda dadka aaminsan qeybka iyo koonkan maamulkiisa iyo inay owliyada wax ku leeyihiin ama dadka saalixiinta inay wax ku leeyihiin dadka noocaasa markaad fiiriso waa dad aada u baqayo waxay ka baqayaan dadkaas oo hadduu hadda maanta yacnii waxa uu bixiyo uu iska dhaafi lahaa wixii nadar uu ku galay hadduu iska dayn lahaa xataa hadday qalad marka ay yihiin loo sheego ee uu fahmo waa baqayayo wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa in dhibaata i gaarto waxaasoo dhan maxay ka dhasheen tilmaan ilaahay lahaayo qoladaa la siiyey ilaahay tilmaantiisana in cid kale la siiyo cidna in looga raalli noqdo ma aha ayb huwa alle allaahu waa macbuudka xaqa lagu caabudaa alladii alihii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa isaga ma ahni almeliku weeyaan boqorkii alquduusu dahiran oo wuxuu ka dahiran yahay xumaan iyo nuqsaan oo dhan assalaamu nabadgelyada ka u saaxiibka ah oo muxuu ka nabadgalay nuqsaan ama assalaamu kan addoommadiisa nabadgeliyo sida labadaa macnoba waa la dhihi karaa almu'minu weeyaan allaha rumeeyo oo rusushiisa u rumeeyaa ballanqaadkii oo u ballanqaaday mu'miniinta u rumeeyaa rusushow yacni ayuu u rumeeyaa isaga ayaa isu rumeeyo waa kaa marka haddii marka assalaamu laga macneeyo kan mu'miniinta nabadgeliyo waaye la yihaha cadaab ka nabadgeliya almu'minu muxuu noqonayaa kan u rumeeyo waaye ballanqaadkii oo u ballanqaaday waa u rumeeyaa alle haddii marka assalaamu laga macneeyo nabadgelyo ku u saaxiiboo nuqsaan ka nabadgalay waayo almu'minu markaa macnaheedu wuxuu noqonayaa kan ammaan geliyey oo ammaanka u saaxiibka ahoo ciduu doono cadaabka ka ammaan geliyo marka macaanidan dhanna waa lagu macnayn karaa almuhayminu allaha addoommadiisa u kuur galo ilaaliyo waayo ayb almuhaymin ay ashahiidu calaa cibaadihi kan ka warqaba waayo addoommadiisu waxa ay sameynayaan korkoodana markhaati ku ah alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag waayo aljabbaaru allaha addoommadiisa qasbo oo sida isagu ou rabo un ay soconayso almutakabbiru midka isla weyn waayo alle oo weynaanna waa leeyahayoo isla weynida iyo weynaantu isaga unbay u sugnaatay wou isweyneeyaa alle kibriyaha iyo is yacni weynaantana isaga un baanaa leh oo cid laleh maba jirtaba ayb subxaan allaahi allah ceeb iyo nuqsaan ka hufan camaa kii xaggiisa yushrikuuna ay alle la wadaajinayaan buu rabbi ka hufan yahay ama camaa yushrikuuna can ishraakihim wadaajintooda huwa alle allaahu macbuudka xaqa lagu caabudaa weeyaan alkhaaliqu allaha abuuro waay koonka isagaa abuuray albaari-u weeyaan midka makhluuqa amaamuday oo iyaga yacni abuuritaankooda isaga un bilaabay almunshiu lilacyaan waxaa jiroo dhan koonka isaga ayaa ahaysiiyey oo amaamuday almusawiru kan qaqaabeynta siiyo waay oo qaabeeyo suurada iyo muuqaalada kala duwan ee koonkan ay leeyihiin dadka iyo xayawaanaadka iyo ay leeyihiin kan bixiyo waayo rabbi subxaanahu watacaala lahu lilaahi alla unbuu usugnaaday al asmaau magacyadii alxusnaa wanaagsanay yusabixu waxaa hufo lahu alla waxaa hufo maa ayaa hufo wax fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday walardi dhulka dhexdiisa ahaaday wahuwa isagu alleh alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan hore waxaan uga soo hadalnay markada asmaada alle iyo waxa ku tacalluqo waxaan filayaa suurat lacraaf inaan uga soo hadalnay cinda qowlihi tacaala wlilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ih aayaddaa ayaan kusoo faahfaahinay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih